markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim daanduray iyo nuur bukhaari ayaana inoo daadihinaya
kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qabo dhambaalka ugu horreey daandurey dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed cabdulaahi maxamuud iyo aabe cali nuur shilin iyo ayeeyo geelle cabdi hooyo shukri axmed maxamuud iyo hooyo khadiijo cali mare waxaa kaloo ku jira adeerayaasha kale ah cumar cabdulaahi maxamuud abuukar cabdulaahi maxamuud iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud xasan cabdulaahi maxamuud iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo eede zaynab cabdulaahi maxamuud iyo eede fartuun xaashi iyo abtiyaasha kale ah maxamed weli axmed maxamuud cabdisamed axmed maxamuud bashiir axmed maxamuud iyo baashi axmed maxamuud habaryaeryaasha kale ah farxiyo axmed maxamuud iyo ubaxey axmed maxamuud aamin axmed maxamuud iyo nicmo cali cumar maxamed cumar cabdulaahi iyo cabdikariim maxamed maxamuud cabdiqaasim maxamed maxamuud axmed cali nuur shilin farxiyo cali nuur shilin dhammaan waalidka iyo walaalaha kor ku xusan baa layidhi oo isku duuban iyagoo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambaliyo farxad leh ay gaarhsiinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdixaliim maxamed iyo xaliimo cali nuur shilin oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waxaan leenahay noqda kuwa isku waaro ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid cali cumar maxaad iyo hooyo madiino mahdi caamir aabe ibraahim nuur cabdi iyo hooyo aamine maxamed cusmaan aabe cumar cabdulaahi maxamuud iyo hooyo nimco cali cumar adeero maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtooda iyo salaad cali cilme xaaskiisa iyo caruurtooda eedu zeynab cabdulaahi maxamuud iyo abtiyaal maxamed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa hoodo garaad xuseen abtiyaal axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo caruurtoodaya idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtoodaya iyo ugu dambaysta abti cabdiqadar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay jowhar waxayna leeyihiin arooskeenna aamiin heesta koowaad codadkii salaa derbi iyo seenab
cusub egeenahayo laga goynin caarada carfigiisa cusub egeenahayo laga goynin caarada carfigiisa walicana hablamoodye cimri iyo wadi mooye walicana hablamoodye cimri iyo wadi mooye dumar kale macaasha walicana hablamoodye cimri iyo wadi mooye walicana hablamoodye cimri iyo wadi mooye dumar kale macaasha
aa
bulshadaynu kulannaa cirka roobka da'ayo cawa dhaladinaa taqay cindigayga geliye cishadaynu kulannaa cirka roobka da'ayo cawa dhaladinaa taqay cindigayga geliye sida calanka keena cadaankii oo bulugale cirka iska saara sida calanka keena cadaankii oo bulugale cirka iska saara ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه دمر كلمة ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه ولعنا أبلا مودي عمري ودي مويه دمر كلمة
tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badani ay ka heleen heestaasi la yaab ka lahayd salaa derbi iyo zaynab ege hambalyadii iyo dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno ibraahima waxaana hayaa dhambaal naga soo gaaray dadka kale ah saamiye maxamed maxamed iyo deeqe maxamed maxamed iyo istaahil maxamed maxamed raxme maxamed maxamed waxaa kaloo ku jira hodan iyo suhayb warda najax khaalid iyo adeer jamaal jaamac guuleed iyo cabdicasiis ismaaciil ibraahim iyo jaamac maxamed xirsi dhammaan asxaabtaasi oo isku duwan waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan guuleed maxamuud bedel iyo marwadiisa hoodo garaad xuseen oo ku aqalgalay degmada salaxley ee gobolka marwada jeex taariikhdu markii ay ahayd sodonkii januari sanadkan waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad kheyr qaban allaha idinkala siiyo aamiin labaalkan wuxuu nooga yimid hooyooyin saruure ibraahim malaaq iyo aamino ibraahim malaaq iyo nuurti ibraahim malaaq iyo xareede ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq iyo cabdimuriidi ibraahim malaaq iyo cabdulaahi shariif cabdulqaadir axmed shariif cabdiqaadir iyo faadumo shariif cabdiqaadir iyo nafiiso shariif cabdiqaadir iyo cabdifataax ibraahim nuur maxamed ibraahim nuur iyo cabdulaahi ibraahim nuur waxaa kale oo ku jira dhambaalka maymuuna macalin xuseen iyo sowda macalin xuseen iyo salma maxamed cabdulaahi sulaymaan sheekh xasan iyo cabdiweli faarax barre iyo aabe shariif cabdiqaadir shariif mukhtaar dhammaanna waxa ay hambalyanayaan anfac shaale iyo maxamuud shariif cabdiqaadir oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada dhadhaab ee dhagaxley ducaduna waa xaggina ay leeyihiin arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo aamiin heesta kale noo soo qaba nuur ibraahimow heesta labaad waa hees ay ku luuqayso fanaanada habboon nuur ah
dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xaawo xasan cali iyo caruurteeda iyo faadumo maxamed cali iyo caruurteeda iyo odaygeeda khadiijo salaad cali caruurteeda iyo qaali salaad cali iyo caruurteeda muslimo salaad cali iyo caruurteeda iyo faadumo salaad cali fartuun salaad cali iyo sukarihii shaacir cusmaan iyo odaygeeda iyo caruurteeda xasan cali nuur dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo dhalasho ay uga dirayaan aadan ibraahim cali cusmaan iyo faadumo cali nuur oo dhowaan uu wiil ugu dhashay deegaanka daynunay ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixiyey salmaan waxaan leenahay salmaan ha noqda kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax barre iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan raxmo xalane shide iyo axmed cabdisalaan axmed jemjamey oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey xuseen axmed cabdisalaan ducadu waa xaggiina waxaan leenahay xuseen axmed cabdisalaan soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waxaa qaadayaa suldaan seeraar
inta gabadh ku nool dumar gebigo hablaha kacay gayankeed ka doortaay aan ka doortaa gaaridii haweenkeegayigeena oo idil inta gabadh ku nool dumar gebigood hablaha kacay ka doortaay aan ka doortaay jeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii taay garale madooba godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta gibladiyo ciyaartiyo gogolkula caawaysa gacaltooyadii taay garale madooba wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe aw culaanigaawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawo lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaanigaawa gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii gaaridii naftayday magam oo habeenkii gocashana maadaye hadduu calafalka galahay anu goyn xidhiirkii goyn xidhiirkii kugu hadin maaye duca kugu galbine genyadan jeclaaye marbu ka siliica kagi maran istaaga tala u gorfayn karin gudmo loo afaysta kugu hadin maaye duca kugu galbine genyadan jeclaaye marbuka siliica gagi maran istaaga tala u gorfayn karin gudmo loo afaysta wargaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe aw culaanigaawa wagaraad haweena gelin ma uu ku hawshoon weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guulla kuu qorin qorod laguma gaadhe haw culaanigaawa
haddii aan intaasi kaga gudubna heestaasi uu ku luqaynayo suldaan seyraar aan dib ugu laabanno dhammaaladii aad inoo soo dirteen warqadan waxay naga soo gaartay naasir cabdi xaaji nuur iyo xamse xaaji karaama axmed maxamuud fallaag iyo garyaqaan maxamed sayid suudi ramadaan qorane xuseen iyo sacufi maxamed axmed joker iyo cabdifataax maxamed jaamac dhammaan waxaa layidhi barbaarta degmada gaashaamo oo isku duuban waxay tahay niyad meher oo farxad leh ay gaarsiinayaan lamaanaha kale ah faysal sugaal iyo najmo cabdirasaaq maxamed oo meherkooda uu ku qabsoomay magaalada burco koob iyo soddonkii bishii aanu kasoo gudubnay ee janaayo waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qabna uu alla kala siiyo aamiin dhamaalka gacanteeda ugu dambeeya nuur wuxuu nooga yimid aabe maxamuud cusmaan maxamed iyo hooyooyin khayro ciise maxamed iyo caweysa macalin haaruun iyo xaliimo cusmaan maxamuud iyo caruurteeda iyo aabe cabdiraxmaan cabdi axmed iyo habar yaro isniino ciise maxamed iyo caruurteeda raaxo ciise maxamed iyo caruurteeda iyo salaado ciise iyo caruurteeda iyo haboon ciise iyo caruurteeda maxamed maxamuud cusmaan iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo siciid maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ayuub maxamuud cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo amiir maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa asad maxamuud cusmaan cabdishakuur maxamuud cusmaan iyo cabdiraxmaan maxamuud cusmaan saytuun maxamuud cusmaan iyo caruurteeda iyo zaare maxamuud cusmaan iyo caruurteeda iyo haboon maxamed qaaje iyo habaryaro zahre ciise xuseen iyo hiiro siciid omar iyo fartuun maxamuud faarax iyo caruurteeda iyo habaryaro ubax xasan jirde iyo caruurteeda xaliimo xasan dubbe iyo caruurteeda iyo habaryar faadumo yaasiin jaamac iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taanayd gaarsiinayaan abshir maxamuud cusmaan iyo adno cabdiraxmaan cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay burco waxaana ay leeyihiin ha idin horseeda guur qayrqaba aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay dhegeystayaal waxaana kusoo xiri doonaa heesta ugu dambeysa oo uu ku luqeynayo fanaanka shay mire dacar
heestaas ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenii xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmi doonno waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray oo idin leh sidaa iyo nabad gelyo
waa ilaahay xakisan xigsanaya